bsmi illaahi الرxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamedi wclى aalihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu abu dawuud sulaymaan bnu ashcaf asijistaaniyu raximah اllahu tacaala baabu اlmarأaةi alatii amara الnabiyu slى اllah عalayh walihi wslm birajmiha min juhayna baabu bayaani xadiidi اlmar'ati naagtii xadiidkeedii caddayntiisiibuu u baab yahay allatii naagta oo amara الnabiyu salى اllahu عalayh ali wasalam nebigu uu amray birajmihaa rajminteeda uu amray in dhagax lagu dilo min juhaynata naagtaas oo min juhaynata ka ahayd ama min juhaynata xaal ay ka ahayd reer juhayna qisada marka xadiidkeedaas iyo wuxuu ku darayaa xadiidkii kale ee xadiidkii casiifka ninkii ajiirka ahaa oo qowsaarka ahaa ninkii uu xoolaha u raaci jiray naagtiisa ka sinaystayna wuu ku dhex dari doonaa qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa muslim bnu ibraahiim wahuwa alfaraahiidiyu ana hishaaman اdastuwaa'iy hishaam bnu abi cabdillaahi اdastuwaa'i wa abaana bna yaziid wahuwa alcaطaar xadaثaahum almacnaa xadiidkooda marka macnihiisu waa waaxid alfaaddiisa xoogaa kala tagtagsanayd can yaxya can abi qilaabata can abilmuhallab oo yaxya yaxya bnu abi waxaa weeyaan yaxya bnu abi yaxya ayb can abi qilaabata an abi can abilmuhallab can cimraana bni xusayn ayb yaxya bnu abi kaiiran ujeeda ayb abulmuhallabkaasna wahuwa aljarmiyu abulmuhallab aljarmi camu abi qilaaba abu qilaaba adeerkiisu ayb yaxyana waa yaxya bnu abi kaiir can abi qilaabata can abilmuhallab can cimraana bni xusayn ana imra'atan haweeney qaala fii xadiidi abaan abaan xadiidkiisa waxa uu ku yidhi dhexdiisa ayb min juhaynata naagtaasoo qoladaa reer juhayne ahayd atat الnabiya salى اllahu عalayh ali wasalam nebigay u timid faqaalad waxay tidhi inahaa zanad inahaa iyadu sanad way sinaysatee naagtan kula hadlayso wa hiya iyaduna xublaa weeyaan mid uur leh oo uur yacnii zina-a markaa qabto fadaca الnabiyu salى اllahu عalayh ali wasalam nebiga wuxuu u yeedhay weliyan lahaa nin iyada markaa weli u ahoo dad ugu dhowo xigtadeeda ayuu u yeedhay faqaala lahu rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga ninkii wuxuu ku yidhi axsin ilayha u soo ixsaan samay oo yacnii xanaanaynteeda hagaaji fa idaa wadacat hadday uurka dhigto faji' bihaa la ima oo ii keen falammaa an wadacat markay dhigtay jaa'a bihaa waa ula yimid fa amara biha nebiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigii wou amray fa shukkat calayha waxaa lagu xirxiray hiyaabuhaa dharkeedii baa lagu xirxiray uma amara biha waa amray nebiga farujimad waa la rajmiyey uma amarahum wou amray fasallow calayha way ku tukadeen faqaala cumaru cumar wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay tusallii calayha ma ku tukanaysaa waqad sanad iyadoo sinaysatay qaala waladii nafsii biyadihi waxaan ku dhaaranayaa macbuudka nafsadeyda gacantiisa ay ku jirtee laqad taabad way soo noqotay oo waa towbad keentay towbatan towba low qusimad haddii loo qaybqaybin lahaa bayna sabciina toddobaatan min ahli lmadiinati reer madiina la wasicathum deeqi lahayd towbadeeda haddii reer madiina toddobaatan ka mida loo qaybin lahaa waa deeqi lahayd waa ku filnaan lahayd wahal wajadta ma aragtay oo ma heshay afdala wax ka fiican min an jaadad inay ku deeqday binafsihaa nafsadeyda inay nafteeda ilaahay u hurtay cabsi alle darteed ay nafteedii u hurtay wax ka fiican miyaad arkaysaa buu yidhi nebiga sala allahu calayh ali wasalam lam yaqul can abaan fa shukkat calayha hiyaabaha ma dhihin riwaayada abaan xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa naagtan marka haadihi اlmar'a min juhayna ee sinaysatay in nebiga sala allahu calayh waali wasalama iyadoo uurkeeda leh inuusan nebiga xadin waxna ku dhufanin meeshaas marka waxaa laga qaadanayaa ana alxubla laa yuxaddu naagta uurka leh iyadoo uur leh ma la xadaayo li'anna nafsad kale oo aan dembi geysanin baa ku dhex jirto xaafidku waxa uu yidhi وqاala بن baطاal macna تarjamati hal yajibu calى اlxublى rajmu أw laa waqad istaqara اlإجmaacu calى أnnaha laa turjamu xataa tadac ijmaacu wuxuu ku guntanmay inaan la rajminaynin ilaa ay uurka ka dhigto qaala الnawawiyu alimaamu الnawowi waxa uu yidhi wakada low kaana xadduha اljalda xadkeedu haddii uu yahay jeedal xataa waa la mid naag uur le ma la jeedlaayo ma la karbaashaayo ilaa ay uurka ka dhigto markaa kadib aa la karbaashaayo laa tujladu xataa tadac ma la jeedlayo ilaa ay ka dhigto wakada man wajaba calayha qisaasun wahiya xaamil waxaa la mida naagtii uu qisaas ku waajibay iyadoo uur lehna ma la qisaasayo iyadoo uurkeedaas leh laa yuqtasu minha lagama qisaasto xataa tadaca ilaa ay ka dhigto bilijmaaci fii kulli daalika masaaishaasoo dhan ijmaac weeyaan buu yidhi alimaam الnawowi ayb ahlucilmiga marka waxay isku khilaafeen markay uurka dhigto kadib ma la jeedlayaa mase ma la rajminayaa mase ilaa ay ka nuujiso waa la sugayaa iyadana ayb imaamu maalig isagu wuxuu leeyahay mar hadday uurkii dhigtaba horaa laga rajminayaa in cunugaas ay nuujiso iyo kafaalo dad kaleetaa kafaaladiisa wadaayo sidaa marka ma la yeelaya kuufiyiinta abuu xaniifa iyana waxay dhahaan laa turjamu xataa tadaca xataa tajida man yakfulu waladaha ilaa ay ka aragto qof ilmaheeda kafaalo qaado ilaa laga hela naagtaa ma loo dhowaanayo waxna ma la karbaashayo labada sano markay dhammayso nuujinta u dhammayso kadibaa wixii garaa wixii waxaan ujeedaa wixii rajmi ah gadaal loogu dhigaya alimaamu shaafici isaga qowlkiisu waxa uu yahay riwaayo imaam maalig laga wariyeyna waa tahaye shaafici isagu wuxuu yidhi laa turjamu xataa turdica allaba'a ilaa ay dambarta ka nuujiso caanaha hore oo yacnii naaskeeda soo gelayo maalmaha uga hore ilaa tobanka beriyo hore oo kale caanaheeda ilaa horta ay ka nuujiso ma la jee ma la dhagax lagu rajmi ma lagu samaynayo masalada marka kafaalada unbaa muhimka ah wax kafaalo qaada haddii la helo caanahaas dambartana ay ku dhammayso bis waa la rajmin karaa markaa haddii wax kafaalo qaadan la waayana markaa ilaa uu cunugu naaskiisii uu ka dhammaysto waa loo sugayaa marka ayb xadiid marka isagana waxaa soo arooray naag uu sidaa nebiga inuu rajmiyo uu rabay nin baa marka ka kafaalo qaaday calaya kafaalatu bniha cunugeeda kafaaladiisa anaa laygu leeyahay buu yidhi markaasuu nebiga rajmiyey sala allahu calayh waali wasalam mas'alo kale waxaa weeyaan uurka keligiis rajmi ma ku sugnaan karaan wax kale wehelinnin hadda naagtaan iyadu way qiratay iqraar baa weheliya dabcan laakiin uur keligiis naag aan la qabin addoon aan sayid ay u tahay jirin ninna male addoonna maaha uur baa lagu helay oo lagu arkay bimujarad uurkaas makuwa ma laga ma ku waajibayaa rajmi ayb xad maku waajibayaa taa keliya ayb xadiid marka aan soo marno cumar wاrajmu fii kitaabi اllaahi xaqu ida qaamat اlbayinatu ida axsana aw kaana alxabal cumar waxa uu yidhi rajmiga ama xadka haddii markhaati la helo ama qofka uu qirto ama uur uu jiro uur uurkii marka cumar amaama saxaaba hadalkaas ka yidhi mukhaalifna ma lahayn laakiin culummadu waxay ku fasiraan warkaas ibnu xajar sida uu tilmaamay haada idaa lam tadkur shubhatan walaa ikraaha waa haddii shubho aysan sheeganin ikraahna uunan jirin waa in labadaa laga waaya naagtii uur bay leedaha waa lay xoogayay tiri maalan xoogistaasna marka wax dhici kara waa tahay marka la fiiriyo ma la jeedlayo jeedal walaa rajmi midna ma laha lianna alxuduuda tudra'u bishubuhaat beenba hadday rabto haiska sheegto shubhadana waa la mid iyadana ani nin baa i guursaday marka guuro iigu sheekeeyey yacnii ama wax uun marka shubhatu ibaaxa ayaa meeshii ay sheegatay waa la dhaafaya iyadana markaas ayb laakiin haddaan shubhana jirin ikraahna jirin uurkii markaas keligiis waa noqon karaa marka wax lagu jeedlo ama lagu rajmiyo sida ka muuqato imaam cumar warkiisa cumar bnu khadaab radi allahu canhu hadalkiisa imaamu maaligna uu ku tegey imaamu shaafici isaga wuxuu leeyahay xadku wuxuu ku sugnaadaa ima bilbayinati aw biliqraar bis uur keligiis meel iska socdo waxba isaga kuma soconayo qاaل xdثna محمد بن الوزير الدمشقي qال xadثna الوليد عن الأwزاaعيi qاaل fashukت عalayha ثiyaabahaa dharkeeda lagu xirxiray yعnي fashudت qال xadثna إبراهيم بن موسى الراaزي qال أخبرna عيسى بن يونس عن بشير بن المهاaجر qال xadثna cبداللahi بن برaydة عن أbيهi أنa امرأة haweeney yعnي min qاamidin naag oo qaamidiyad ah atat الnabiya sala اllahu calayh waali wasalam nebigay u timid faqaalat waxay tidhi innii qad fajartu anigu waan sinaystay faqaala waxau yidhi irjicii laabo farajacad way noqotay falamaa kaana alqadu berri markay tahay atathu way u timid faqaalat lacallaka rasuulka ilaahayo waxaa laga yaabaa an turaddidanii inaa i celcelisid kamaa radadta maaciza bna maalik sidii ninkii maacis la dhihi jiray iskaga daba celcelisay oo kalaa rabtaa inaa ii celcelisid ayb fa wallaahi baan ku dhaartay innii anigu la xublaa uur baan leeyahay aniga ani ani maacis laba mid ahiye nin buu ahaa isagee aniga waxbaha i celcelinin waa sinaystay waana tanba uurkeediyaa muuqdaba oo zina ma taqaanaa iyo zina maxay ahayd iyo maba imaanaysay leedahay faqaala lahaa nebigu wuxuu ku yidhi irjicii laabo farajacad way laabatay falamaa kaana alqadu berrita markay ahayd atathu faqaala lahaa wuxuu yidhi irjicii laabo xataa talidii intaa ka dhasho farajacad way laabatay falamaa waladad markay dhashay atathu bisabiyi cunugii yaraabay ula timid faqaalat waxay tidhi haadaa qad waladtuhu huwa haadaa waa kan uurkii qad waladtuhu waan dhalay faqaala lahaa wuxuu ku yidhi markaa irjicii laabo fardiciihi nuuji marka iyadoo uurle ma la dilaayo dabcan orodoo marka wuxuu yidhi orod sooco oo dhal markay soo dhashay u keentay markaan hadda ilmaaba joogo marka waa la fahmayaa waana la arkaa ayb uurkan laftirkiisa hadduu doono wuxuu iska noqon karaa yacni meesha inaysa waxba ku jirinba waa iska dhici kartaa caloosha un weyn tahay marka orodoo tag naagaha wakhtigay ku dhalaan soo sug marka wakhtigaa la gaaroy dhasho markaas baa marka waxaa kala caddaanaya uurkan inay ilmo ahaayeen iyo inaynan ahayn taa laftirkeeda markaas waa kala caddaana faqaala lahaa wuxuu ku yidhi irjicii laabo fa ardiciihi soo nuuji xataa tafdimiihi intaa ka soo goysa naaska fa jaa'at bihi wayla timid waqad fatamathu iyadoo naaskii ka soo goysay wa fii yaddihi gacantiisana shay-un oo ugu jira shay yaakuluhu oo cunayo cunugii yani nin weynoo markan wax cuni kara faamara bisabiyi nebiga sabigiibuu amray fadufica ilaa rajulin nin baa loo dhiibay min almuslimiina ka mid ah wa amara bihaa iyadiibuu amray faxufira lahaa waa loo qoday wa amara bihaa wuu amray farujimad waa la rajmiyey markaa ayb marka xataa in loo baahanya ilaa ay ka nuujisa la sugaayo xadiidkan tilmaamaya laakiin booskaas haddii de qof u taagan yahay ilaa markaa dhib ma laha ma loo joogayo wa kaana khaalidun khaalid wuxuu ahaa fii man rajamahaa dadkii rajmiyey buu ka mid ahaa wa kaana khaalid mau idin dhigan fii man fii man yarjumuhaa dadkii rajminaya ayuu ka mid ahaa ayb ayb farajamahaa bixajarin dhagax buu ku rajmiyey fawaqacat qatratun dhibic ayaa dhacday min damihaa dhiiggeeda ka mida calaa wajnatihi goonkiisii bay ku soo dhacday fasabahaa waa caayey faqaala lahu nabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu ku yidhi mahlan yaa khaalid khaalidou u kaadi fawaladii nafsii biyadihi baan ku dhaartaye macbuudka nafsadeyda gacantiisa macbuudkay ku jirtaan ku dhaartaye yaan ku dhaaranayaaye laqad taabad way towbad keentay towbatan towbo low taabahaa hadduu towbad keeni lahaa saaxibu maksin canshuur mid qaado haddii uu la imaan lahayo towbad keeni lahaa lagufira lahu loo dhaafi lahaa towbad naagtaani waxay la timid nin canshuur qaado ah haddii uu towbad keeni lahaa anfici lahayd marka sha'niga canshuur qaaduhu inuu aad u daran yaha laga qaadana xadiidka yacnii ninkan marka sidaan haweentan sidaan gaartay oo nafteedii sidan u bixisay waxaa la yidhi towbada ay la timid siday u weyn tahay canshuur qaado waa anfici lahayd alimaamu nawowi marka wuxuu leeyahy waxaa laga qaadanaya canshuurtu dadka laga aruurinayo laga qaadayo dadka cashaarka ee dadka muslimiinta canshuurta qofka ka qaadayo inuu dembiileyahay kabiira min alkabaa'irna inay markaa ay ka mid tahay canshuurta qaadisteeda waxaana lacalla sidaa loo yidhi buu leeyahay alimaamu nawowi dulmiga ninka cashaarka ah dulmi joogto ah waay waddadaasuu taagan yahay maantana waa u taagan yahay suuqaas qofkii yimaado intaas baa farad kuugu ah buu leeyahay sake maaha lacag kaloo macno kale le maaha sharciga ou yacnii sharciga waafaqsan ma aha marka wax qaadista laftirkeeda waxay tahay marka wax joogto ah maadaama dulmi joogto ah waa ka badan yahay dulmi hal mar ah ayb saasuu alimaamu nawowi uu leeyahay bani aadamkuna waysan tijaabinina canshuur la-aan waa noolaa karaan ayb ee dad dhaqaale yaqaana loo baahan yahay dhaqaalihiina aqoon u leh waddanka waxa ka baxo iyo soorsiska waddankana dad fahmi karo oo dadka u dhaqaalay kara in la helaa loo baahan yahay intaadan la soo boodin canshuur la'aan wax nool maa jira intaadan la soo boodin xagga iska dhig middaase dalku horta muxuu dhaqaalo oo leeyahayoo wax dihin kayd dihin ma leeyahay haa dadkan iyaga dhaqaalahooda laga qaaday ilaahay ku waajibiyey maxay la ekaan karaan intaas kaydkoodu muxuu la egyahay intaas dhulkan meeqa shaqaa dowladda iyo mashaariic ay ka hirgelin kartaa oo dadka shaqo looga abuuri karaa intaas bal markaas aad ogaatid in canshuur loo baahan yahay in kale laakiin dadka soomaalida gaalka u dejiyey nidaamka bis waaye macam kan haddii laga baxo bis waa la baaba'o la macluulan ayb waxaa laga yaabaa marka dad aan wixii waxba ka aqoonin inay iyagu la galaan faraha kiina intay joojiyaan laga yaabo marka hadhow in dhibaata marka ay timaado dhibaatadaas marka islaamka ma watee ogowna ayb cumar xilligiisii dhaqaalaha si fiicana loo maamulay canshuurna lama qaadi jiro habarta qoryaha suuqa keensatay wax lacag lagama qaadi jirin meesha ay joogto iyo waddada ay ku soconaysana cumar baa dhisaayoo muhiimkeed muhiimaddeeda u haayey ayb lacagtiisaa gurigiisa uu ka keenana maku dhisi jirin lacagtii dadka u maamuli jirin dhulalka la qabsado cumar siyaasadiisu waxay ahayd kharaaj wax leeraa inuu ka sameeyo dhulkan yaa tacbi karo ka shaqayn karo ninkii ka shaqayn karo in loo banneeyo isaga marka yacnii kharaajkaas sharcan waxbaa markaas yacnii baytulmaalka uu ka yeelanaan kaas kalena waxbaa u soo haray baytulmaalka waxaasaa ku maaraynaymarka dadku intaysan waxaynan aqoon u lahayn aysan jafin oo aysan ka hadlin horta waxaani biayi dariiqa oo mumkina horta oo sharcigu ogolyaha laysku dayo bal in canshuur boos u bannaanaana in kale markaasaa la ogaan karaa ayb wa amara biha fasulliya calayha markaa nebigu u amray waa lagu tukaday wadufinad waana la duugay ayb xadiidkanna marka wuxuu tilmaamayaa iyadana uurka dhexdiisa inaan waxba lagu dilaynin markay dejiso kadibna ilaa cunuga laga kafaalo qaadana inaan la rajbinaynin ayb qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba qaala xadaanaa wakiic bnu اljaraax can zakariya abi cimraan qaala samictu shaykhan yuxadiثu can ibni abi bakrata can abiihi ana الnabiya salى اllahu calayh ali wasalam rajama imra'atan nebigu naag ayuu rajmiyey faxufira lahaa waa loo qoday ayb ila ahanduwati yaa loo qoday ilaa iyo yacnii markaa ilaa iyo xabadkaas ilaa xabadka yaa loo qoray ayb loo qoday ayb ilaa naasaha ayaa marka dhulka la geliyey oo god loogaga qoday oo loo qoday ayb tanna marka waxaa laga qaadanayaa marka god uqodista naag haddii la rajminayo marka in god loo qodo lagu duugo kadib markaas saas lagu rajmiyo tasatur iyo waxyaabahaasaana looga dan leeyahay inay ku qarsoonaato ku asturnaato ayb nimanka ma loo samaynaa mase ma loo samaynayo awjuhu baa ku jirto fi lmadhab wejka asaxaana marka wuxuu ahaa imaamka inuu khiyaar u leeyahy hadduu doono ninka waa u samayn karaa hadduu doonana waa ka teegi karaa maacis god looma qodin waa layska rajmiye qaar ahlucilmina nimanka looma qodayo naagaha loo qodayaa bay dhaheen wahuwa qowl abi thawr iyo abi yuusuf waay qaala abu daawuud inii lam afhamhu ma aanan ka fahmin xadiidkan can cuثmaan yacnii qowlahu wuxuu u jeedaa ibna abi bakra afhamaniihi rajulu nin ayaa ay fahamsiiye can cuثmaan yacnii abu daawuud sheekhiisa cuثmaan bnu abi shayba waay marka wuxuu leeyahay aniga xadiidkan ibni abi bakra aad ugama aanan maqlin nin ayaan weyddiiye nala dhegaysanayey isagaa ii sheegayo ibni abi bakra isagaa ii caddeeyey ayb marka diqada ku jirta fiiri marka muxadisiinta wixii uunan aad u soo maqlin iyo wixii uu si fiican u maqlay waa kala saaraya qaala abu daawuud qaala alkhasaaniyu juhaynatu waqaamidu wabaariqu waaxidun hal qola un qaala abu daawuud xudidtu can cabdisamad bni cabdilwaariث qaala xadaanaa zakariya bnu sulaym biisnaadihi naxwuhu ayaa la ii sheegay zaada uma ramaahaa bixasaatin dhagax buu ku ganay midli اlximasati digirta xumuska la yidhaahdo oo kale ah dhagaxa markaa mila alximasati xumasada marka waa digir waxoogaa marka waaweyn oo adiga farta fooddeedaasoo kale kala goyskeedaas hore kala baxeedaa hore oo kale la eg oo macruuf ah uma qaala waxa uu yidhi irmuu tuura waataqow alwajha wejigana ka dhowrsado iska ilaaliya falammaa qafi'ad markay dantay oo yacnii dhimatay akhrajahaa fasallaa calayha waa soo bixiyey waa ku tukaday wa qaala fi اtawbati naxwu xadiidi burayda ayuu ka yidhi marka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa marka dadka naagtaa xad bay ku dhimatay nebigana waa ku tukaday marka dadka xuduudda ku dhinta qaarkood in lagu tuka karo hore maacis waxaan u soo marnay nebiga kuma tukanin dadka saxaabada ayuu yidhi ku tukada idinka marka labadaba in saanna la yeeli kara saanna la yeeli kara laa siyama haddii qofku uu qof wanaag lagu tuhmaayo isaga dembigii qirtay oo alla ka cabsi darteed naftiisa inay u go'do keenay uu yahay oo kale haddii lagu tukada laa ba'as qال xdثna cبdاللh بن مسلمة القعنبي عن مالك عن بن شهاaب عن عubayd الله بن عبد الله بن cتبة بن مسعوuد عن أbي هuريرaةa وزaيد بن khالد الجuهنiي أنهmaa أhbaraahu waxay u sheegeen أنa rajulayni laba nin اkhtaصmaa إilى rasuuli الlahi slى الlaه عليه لي وsلم nebigay u dood tageen faqaala أxaduهmaa midkood wuxuu yidhi ya rasuul الlah rasuulka ilaahayu iqdi baynana bkitaab الlah dhexdeenna ilaahay xugunkiisa nagu xugun bkitaab الlahi bxukm الlah ilaahay kitaabkiisa ama xukunka alle nagu xukun waqaala alaakharu kii kalena wuxuu yidhi wakaana afqahahumaa labada nin labadooda kii fiqhiga badnaayo ahaayoo diinta fahamsanaaye ajal yaa rasuul allah buu yidhi nacam buu yidhi rasuulka ilaahay oo nagu xukun kitaabka alle faqdi baynanaa bikitaab illah ilahay kitaabkiisa nagu xukun waadan lii iina idin an atakallama inaan hadlo rasuulka allow nagu xukun kitaabka alle nagu kala bixi iina idin inaan warka bilaaboon hadlo qaala waxa uu yidhi takalam hadal waa yahay qaala waxa uu yidhi ina bnii wiilkayga kaana wuxuu ahaa casiifan qowsaar calaa haadaa ninkan buu u ahaa hadda dacwada ah waalcasiifu alajiiru waalcasiifu ninka casiifkuna alajiiru weyan qowsaarkeen fazanaa bimra'atihi naagtiisii buu ka sinaystay faأhbaruunii waxay ii sheegeen dadkii anna calabnii wiilkayga in lagu leeyahay alrajma dhagax in lagu dilo faاftadaytu minhu waan ka furasho dalbay inaan isfurto yacni bimi'ati shaatin boqol riyood boqol neefo ari ah iyo wabijaariyatin lii addoon aan lahaa wiilkayga si aan loo rajminin in yacnii boqol ari ah iyo iyo jaariye addoon aan lahaa inaan ku furto niyow tan qaadee iska kaydaa uma inii sa'altu ahla alcilmi ahlucilmigii baan su'aalay faahbaruunii waxay ii sheegeen annamaa calabnii wiilkayga jaldu mi'atin boqol jaadan in lagu leeyahay wa taqriibu caamin iyo sanad in la musaafuriyo wa innama rajmu dhagaxa ku dilistu calaa mra'atihi ninkan naagtiisa inay tahay faqaala rasuulu llahi sal ly slam nebiga waxa uu yidhi amaa waladii nafsii biyadihi baan ku dhaaranayaa macbuudka nafsadayda macbuudkay gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaaye la aqdiyanna baynakumaa waxaan idinku xukumayaa bikitaabi illahi ilaahay xukunkiisa ama bikitaabillahi kitaabka allaan idinku xukumaa sunnada nebiga waa kitaab alle iyada ile labadu waxyi bay isla yihiin qur-aankii bay fasireen amaa khanamuka arigaaga wajaariyatuka iyo gabadhaadii addoontaadii faraddun waa tu la celinaayo way famarduudun wax la celinaayo waa ilayka adiga laguu soo celinayo wajalada ibnahu wiilkiisii buu jeedlay mi'atan boqol waqarabahu caaman hal sanana waa musaafuriyey marka waxaa muuqata wiilkii inuu qirsanayo isaga sidaas wa amara unaysan unays nin la yidhaahdo saxaabadii ka mida ayuu nebiga amray al aslamiya ahaa an ya'tiya inuu u tago imra'ata alaakhari ninka kale naagtiisa fain ictarafat hadday qirato rajamahaa waa rajminayaa inuu soo rajmiyo dhagax ku soo gelgiyo faictarafat way qiratay farajamahaa waa rajmiyey marsidaabaa marka nebigu uu ku kala saaray xadiidkan marka axkaam aad u fara badan baa ku jirta qaala alimaamu albaqawiyu alimaamu albaqawi fii sharxi sunna wuxuu ku yidhi wa fi اlxadiidi daliilu calaa ana xadda الzaaniyeyni idaa kaana muxsanan إida kaana أxaduهmaa muxsanan duuna الآakhari أnahu yurjamu الmuxsanu wayujladu hayru الmuxsani labada qof ee kala zinaystay xadiidka waxaa laga qaadanayaa midna hadduu yahay muxsan midna uusan muxsan ahayn waa soo marnay marka ixsaanku waxa uu ku xasilayo alcaaqil albaaliq ee nikaax saxiixa wax ku jimaacay oo ku asiibay xorna ah ayb saasuu ahaa ninka marka muxsanka ahna in la dhagax lagu dilaayo hayrulmuxsankana in la jeed lahayo la karbaashayo oo labadoodu inay isu dhigmaan qasab inaysan ahayn ayb yaa laga qaadanaya wakadalika idaa kaana axaduhumaa xuran waxaa la mida buu yidhi midkood hadduu xor yahay walaakharu cabdan kan kalena uu addoon yahay fa yuxaddu alxuru xurkii waa la xadayaa xadda alaxraar dadka axraarta xadkooda oo kale wa yuxaddu alraqiiqu addoonkana waa la xadayaa xadda alcabiid addoommada xadkooda oo kale wacalaa haada wacalaa haada alqiyaasi marka qiyaaskan annagoo ka soconayno low zanaa caaqilun bimajhuunatin nin fayow haddii uu naag waalan ka sinaysto ow baaliqun bimuraahiqatin ama nin qaangaara ayaa gabar aan qaangaarayn ka sinaystay yajibu alxaddu cala alcaaqili albaaliqi ninkii caaqilka oo baaliqa labada suuraba xad baa ku waajibaya iyaga wain lam yajib cala almajnuunati wاlmuraahiqati naagtii laga sinaystay waalnayd iyo midii yaraydeen qaangaarin wax ku waajibaya iyaga malaha biاlitifaaq wakadalika low makanat caaqilaة min majnuunin naagtii hadday fayowdahay nin majnuuna markaa ay ismakaniso ow baaliqaة min muraahiqin yajibu اlxaddu calayha naagtii xadka waa ku waajibaya wain lam yajib calayhi cinda الshaaficiyi imaamu shaafici agtiisaba yaanay ku waajibin majnuunka iyo cunuga yarka aan waxba asxaabu ra'yiga laakiin waa diidayaano waxay leeyihin ilaa annahu laa xadda cala alcaaqilati albaaliqati idaa makanat min majnuunin aw muraahiqin suurada naag hadday tahay waxa ismakaniyey suura waa ijmaaci ogow naagta iyo mid sagiira hadday tahay waxa laga sinaystay ninka uu yahay markaa nin qaangaaroo aan ofayow waa jira xadka markaa laakiin waa bilitifaaq taas midda khilaafka uu ka muujinayo waxay tahay naagtaa fayow ninka zinada sameeya majnuun culammada badankood waxay leeyihiin ninka waxba laga kuma dhacayo ille waa majnuuna amaa naagta waa waa laxadaa iyadan hadday muxsanad ahaydna rajmi haddii kalena jeedan kuufiye abu xaniifa laakiin isagu waa diidaya suuradaas wa fiihi daliilun waxaa kaloo yidhi xadiidku waxaa ku sugan uu daliil u yahay clى ana lilxaakimi an yabda'a biistimaaci kalaami ayi اlkhasmayni shaa'a xaakimka waxaa u bannaan labada qofood kow doono inuu warka ku bilaabo muddaci muddacaa calayhi baa isku yimaadeen muddacaa calayhigaana lagu bilaabay warka hadda ayb ninkii dacwada qabay maa ka kalaa lagu bilaabay kii uu doono marka inuu ku bilaabi karo ayb ayaa laga qaadanaa xadiidkan wa fiihi daliilu calى jawaazi اlijaarati xadiidku waxaa kaluu daliil u yahay buu yidhi ijaaradu inay bannaan tahay لأن النبي صلى الله عليه ولي وسلم لم ينkir qowله إن bنii kana caصيiفا عlى hذا nebigu kuma inkirin markuu yidhi wiilkayga ninkaana u ahaa qowsaar nebigu ma diidinoo ma inkirin وaqad أbطلhaa qowم qolaa diiday buu yidhi ijaaradaas والأكثaruuna عalى jawاaزiha wa fيi qowlihi أma غanamka وjaariyatuka faradd إlayka meeshaasna wuxuu yidhi daliil عalى أن الmaأhuuda bxukmi الbayc الfaasidi wasulxu اlfaasidi mustaxiqu raddi meeshaa waxaa laga qaadanaya buu yidhi beec faasida wixii lagu qaato ama sulxi heshiis faasid oo jajaban oo sharcigii xukunkiisii ku yacnii uu diidaayo oo sharciga yacni xukunkii alla ka soo horjeeda wixii lagu qaato in wax kasoo qabad aysan ahaynoo noqod ay yihiin mustaxiqu raddi celin ayuu mutaysanayaa wax celin mutaysanayo maxaa yeelay ninkan maxaa lagu siiyey boqolka neefo ariga iyo jaariyada muxuu ku qaatay waxaan jirin sulxi faasid awan naagtaydaa ka sinaysatay sidaan laguu rajminin niyow intaas isii wixiina marka waa iska asturaya waa dhaafaya sulxiga faasidkoo sidaa uu ku qaatay wuxuu leeyahay waxaa laga qaadanayaa beec faasida caqadkii wixii lagu qaatay ama sulxi faasid mustaxiqu raddi hayru mamluukin lilaakhari ninkii kalena inuusan milkinaynina laga qaadanaya xukunka rasuulka sala allahu calayh ali wasalam wa fii qowlihi fain ictarafat farjumhaana daliilun calaa anna man aqara bizinaa calaa nafsihi maratan waaxidatan yuqaamu alxaddu calayhi waxaa laga qaadanayaa fain ictarafat hadday qirato farjum haadaas hal mar iqraarkeeda inay ku filan tahay afar mar inaan lagu celcelinaynin ayb hora laakiin xadiidka maacisa imaam axmed oo ku tegey afar jeer buu maacis ku celceliyey xadiidkan laakiin waxaa ka muuqanaysa inaan afar jeer la dhihin ayb walaa yushtaradu fiihi اtakraar wa huwa qowl اlxasan waxamaadi bn abi sulaymaan wailayhi dahaba maalikun washaaficiyu waabu hawr ayb waxaa kaloo laga qaadanaa buu yidhi xadiidkan wafiihi laa yujmacu calayhi bayna aljaldi wاlrajmi ayb wafiihi daliilun calaa ana almuxsana idaa zanaa ninka muxsanka hadduu sinaysto laa yujmacu calayhi bayna aljaldi wاlrajmi inaan layskugu daraynin dhagax iyo jeedal laakiin xadiidii cubaadda maxaan ku soo marnay nebigu inuu jeedlay inuu leeyahay jaldi iyo rajmi labadaa layskugu daraya cali baana sidaa ku tegey masalada khilaafkeedana waa ka soo hadalna ayb oo cali waa tii uu yidhi jaladtuha bikitaab illahi warajamtuha bisunnati rasuuli lah sal l slam wa fiihi bayaanun bayaanu waxaa ku sugan buu yidhi xadiidkan bayaan oo muxuu yahay annahumaa low lam ayb low lam yactarif low lam tactarif laa xadda calayha xadiidka waxaa kaloo bayaaninaya haddii naagtu aysan qiro lahayn waxada inaan lagu yeesheen maxaa yeele wuxuu yidhi orodoo tag fain ictarafat farjumha shardiya baa la soo geliyey hadday qirato rajmi haddaynan qiraninna waxba laguma laha wain wajaba cala almuqiri kii qirtay haba ku waajiba xade laakiin kan inkiray ma ku waajibaayo waxba ayb wa fiihi daliilun calaa jawaasi اlwakaalati fii iqaamati اlxuduudi xuduudda oogisteeda in laysu wakiilan karo ayaa laga qaadanaya nebiga ninkaas buu yidhi waqdu yaa unays unaysow orodoo bax naagtan ku kallah hadday qirato iga soo rajmi nebigaa u wakiishay marka xuduuddii marka in laysu wakiilan karo wa fiihi daliilun calaa anna xuduura alimaami laysa bisharطin liiqaamati اrajmi xadka in la oogaa shardi uma aha inuu imaamka joogo meesha lagu oogaayo maxaa yeele nebiga ma joogin naagtan meeshii lagu rajmiyey orodoo tag buu yidhi iga soo rajmi ayb wa fi اlxadiidi daliilun calaa anna man qadafa rajulan bayna yaday اlxaakim falilxaakimi an yabcaثa ila اlmaqduufi fayuqbirahu bihi laa liطalabi iqraari اlmaqduufi biالzina fain allaha subxaanahu watacaala yaquulu walaa tajasasuu walaakin liyutlicahu calaa anna fulaanan qad qadafahu wawajaba lahu calayhi xaddu اlqadfi fain lam yakun muctarifan biالzina طalaba xaqahu min alxaddi mas'alo kaloo muhima iyadana meeshan laga soo dhex saaray masalada ku jirtaa waxay tahay haddii xadiidku wuxuu daliil u yahay ninkii nin qadfo xaakimka hortiisa ninkii nin ku qadfo xaakimka wuxuu leeyahay inuu qofkii la qadfay u cid diro oo uu u sheego arrintaas baa lagu yidhi uu yidhaa hebel uu ku yidhi ee bal ka warran sababta marka ninkan la qadfay wax loogu sheegayo maxay tahayna in isaga zino inuu qirto laga raba ma aha maxaa yeele sharcigu waa khilaafsan tahay taas laca qof isagu asturan oo aan zino la imaanin oon qiranaynin markhaatina loo haynin ma sinaysata si laguu xado saas islaamka ma qaban marka nebigu marka uu dir yacnii qofkii xaakimka hortiisa wax lagu lagu qadfo ninkii la qadfay inuu u sheegou leeyahay xaakimka ninkii hebel ah waa ku qadfay ogow nacam sababka marka waa maxayna maahan in qofkaa la qadfay ee zinada lagu tuuro inuu zino isku qira maaha hadduu markaa kadib isaga isku qiro waa sidii waa waa xadkii waa ku waa ku dhacayaa haddii uunan isku qirin laakiin uu yidhi ani waxaa layga sheegay ma ahi buu yidhi haddana wuxuu xaq u leeyahay marka xadulqadafki inuu oofsado ilaa ninkan waa zinaystay baa layidhi nin baa xaakimkii u yimi markaasuu yidhi ninkii hebel ahaa hebel wuxuu ka zinaystay gabadhii heblaaye ahayd ayb gabadhii marka la qadfay isagii marka waa la eedayo dacwadiibuu ku jira ama isagiiba in loo diroo laydhaha war hebel oo kaale horta adiga naa ninkii hebelaa waa sinaystay baa maxkamadda laga hor sheegay nin mucayanaa sheegay xaakimkii marka wuxuu leeyahay inuu cudiro ninkaas la qadfay ee uu u sheego arrintan baa lagugu qadfay haddii uu yidhaha waa sax aniga waa sinaystay iqraarkiisa waxaa lagu dhisaa marka haddii uu yidhaha maya aniga ma sinaysaninna ee ninkan waa ku qadfay xadkaagii ma lagaaga oofinayaa haa ninkan siddeetankii kirbaashaa lagu dhufanaa sababku marka waxay tahay ninkan baa loo danaynaa maahan inuu zino isku qira maaha isku hordhigid maaha zinadii in xaggii xagga laga soo marinayo loo hordhigaayo maaha maxaa yeele rasuulka calayhi isalaatu wasalaam nin isaga yimid oo zino isku qiray ayuu ka jeesjeesanayay midaan ba imaanin inuu ka doono suurtagal maaha imaamu shaaficina macnahaasuu ku fasiray xadiidkan waqdu yaa unays fa in ictarafat farjumhaa macnaheedu maahan in iyada laga rabo zinada laga raadinayo ee macnaheedu waxay tahay war waa lagu qadfayn aduu diyaar buu tahay sax ma tahay waxaan hadday sax tahay iyadaa la rajmiyey marka ninkaa waa badbaaday hadday dhehi lahayd maya ninkii qadfay baa xadulqadaf lagu yeelan lahaa hadduusan markhaati la imaanin waa la fahmaan umalayna taasaa marka alimaamu اlbaqawi uu tilmaamay markaasuu wuxuu yidhi fain lam yakun muctarifan biالzina dalaba xaqahu min alxaddi ayuu dalbanayaa wacalى hada ta'wala الshaaficiyu raximahu اllah bacث الnabiyi salى اllahu عalayh wali wasalam unaysan ila اmra'ati الrajuli ayb xataa low lam yakun ilqaadifu mucayanan ayb haddii qaadifku idaa lam yakun ilqaadifu mucayanan ninka wax qadfay mucayan maaha mil an yaquula rajulu bayna yaday اlxaakim nin ayaa xaakimka hortiisa ka yidhi ina الnaasa yaquuluuna ina fulaanan zanaa markaa imaamku waxba ma cidiraya markaas labaa kala duwan nin mucayanaa yimid markaasuu yidhi hebel waa sinaystay isagii baa dhahaya markaas waa loo cidiraa ninkan si ninkan xadka uu ku ka galay looga oogo haddii uunan markaa isagu qiranin amaa laakiin hadduusan mucayan ahaynna maxkamaddii buu soo istaagay markaasuu wuxuu yidhi ninkii hebel hebel ahaa dadku waxay leeyihiin waa waa sinaystay se anaa dhahaayo ma dhehina ugu wada markaan markaas marka suuradaas xaakimku inuu diro uu yidhaahdo ninkii la qadfaan yaanu cid dirayaa kaalay ma sinaysatay ma runba maya ma cidna meelna ma u cid diraayo maxaa yeelay nin mucayanoo xaqaani uu ku dhegaayo male hadhow binaan calaa dalik marka awalba ninkan waxaa loogu ciddiraaya waxay ahayd xadulqadafka in laga xadkiisa inuu qaato laakiin haddaan bal mucayan uusan jirin qaadifku mucayan haddii uunan ahayn waxba looma sheegayo ninkii la qadfay markaa waxaasoo marka masaa'ila buu xadiidkan ka soo bixiyey alimaamu اlbaqawi kitaabkiisa sharxu sunna la yidhaha ilaa yani koob iyo toban mujalad meelahaas ayb baabun fii rajmi اlyahuudiyeyni a'immada marka baqawi abu moxamed alxusein ibn mascuud albaqawi muxyi sunna lagu naanaysaa wuxuu ka mid ahaa a'immada jamcisay xadiidka iyo fiqiga iyo tafsiirka tafsiirkana macaalimu tansiilkuu leeyahay xadiidkana de kitaabkan buu leeyahay sharxu sunnaha fiqigana kutub fara badan buu leeyahay oo shaafici aqwaashiisa iyo marka lasoo xikaayoonayo dadka laga xikaayooda uu ku jira kitaab weynoo toban mujalad uu leeyahay atahdiib fii fiqi imaami shaafici la yidhaahdo ayb yuu leeyahay marka imaam aad yacnii baaric ugu ah cilmigu ahaa marka kitaabkaas danayn fara badan buu u baahan yahay baabun fii rajmi اlyahuudiyeyni labada yahuud labadii yahuudi rajmintii la rajmiyey axkaamta caddaynteedii buu u baab yahay qaala xadaثna cabduلlahi bn maslmة qaala qara'tu calى malik bni anas can naaficin can ibni cumara anahu qaal ina اlyahuuda yahuud jaaءuu ilى الnabiyi salى اllahu عalيه alي wslam nebigay u yimaadeen fadakaruu lahu waxay u sheegeen ana rajulan nin oo minhum iyaga ka mida ninkaasoo minhum iyaga ka mida iyo imra'atan haweenay zanayaa inay sinaysteen faqaala lahum rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga wuxuu ku yidhi maa tajiduuna fi towraati kitaabkiinna towreed maxaa ka helaysaan fii sha'ni zinaa zinada sha'nigeeda faqaaluu waxay yidhaahdeen nafdaxuhum waa ceebaynaa innaga wayujladuuna waana la jeedlayaa waana la ceebaynaa waana la jeedlayaa sida loo ceebayn in dameer la saaro oo dadka lagu soo warwareejiyo waa wejiga laga madmadoobeeyo fa qaala cabdullaahi bnu salaam waxa uu yidhi kadabtum been baad sheegteen inna fiiha arajma towreed waxaa ku taalla rajmi fa aatow bitowraati towreed bay la yimaadeen fa nasharuuhaa way fidiyeen fa jacala axaduhum midkood wuxuu gudagalay fajacala axaduhum midkood wuxuu yeelay yaddahu gacantiisa dhe calaa aayati rajmi aayaddii rajmiga uu ku dhignaa korkeeda ayuu gacanta saaray uma jacala wuxuu gudagalay yaqra'u inuu akhrinayo maa qablahaa wax ka horreeya iyo maa bacdahaa wax ka dambeeya waxay ku tusay marka yahuudda khiyaanadooda iyo diin yacnii iyo iyo sida ay ilaahay kitaabkiisa uga leexdeen oo uga weecdeen faqaala lahu cabdullaahi bnu salaam baa wuxuu ku yidhi irfac yaddaka gacantaada kor u qaad fa rafacahaa kor buu u qaaday faidaa fiiha aayatu rajmi baaba ku sugan meesha faqaaluu waxay yidhaahdeen sadaqa yaa muxamed run buu sheegay yaa muxamed fiiha aayatu rajmi baa ku jirto faamara bihimaa nebigu wuu amray fa amara bihimaa rasuulullahi baa amray sala allahu calayh ali wasalam fa rujimaa waa la rajmiyey riwaayada qaar riwaayadka qaar waxay leeyihin nikaaxay soo mareen qaala cabdullaahi bni cumar waxa uu yidhi fara'aytu waxaan arkayay alrajula ninka yaxnii cala almar'ati isagoo haweenayda markaasi yacnii isku leexinayo xaggeeda yaqiiha alxijaarata dhagaxda uu ka ilaalinayomarka isagoo waxaan arkay buu yidhi dhanka naagta isku qalloocinayo dhagaxda uga ilaalinayo isagaa iskaga ilaalinayo iyadii buu dhagaxda ka ilaalinaya isagaa isu dhigaayo yaqiiha alxijaarata dhagaxdii buu markaa ka dhowraya uu ka ilaalinayo xadiidkan marka waxaa ku jirto fiqhi ah fiihi ana alislaama laysa shardan lilixsaan islaamnimadu inaysan shardi u ahayn ixsaanka zaaniga waxaan dhahnaa hadduu yahay zaanilmuxsan waa la rajmina islaamnimo maa marka ixsaanka shardi u ah alixsaan annaga shuruuddii aan sheegnay waxay ahayd an yakuuna caaqilan baaligan xuran waa musiiban binikaaxin saxiixin nikaax saxiixana oo wax ku asiibay ayb islaam marka ma lagu daraa oo shuruuddii an yakuuna musliman ma ka mid tahay maya sida xooga badan maxaa yeeley yahuuddii waa kuwaan muslimiin ayagoon ahayn nebiga waa rajmiyey macnaha uu u rajmiyeyna macno kale ma ahayne waxay ahaayeen muxsaniin halkaa marka saasaa ka soo baxayso maalikiyada iyo xanafiyada iyagu waxay qabaan islaamnimadu inay shardi u tahay ixsaanka ayb walidaalika iyaga gaaladii marka waa la jeedlamaane ma la rajminayo ay leeyihin maxaa yeele muxsan maba noqon karaba gaal ayb saas maahan laakiin xadiidkanna iyaga marka waxay leeyihiin inamaa xakama الnabiyu salى اllahu alيyه ali wasalam bixukmi towra towreed wixii ugu qornaabuu ku xukumay nebiga ma ahane wixii annaga sharcigeennii laguma xukumin taasna mma xoog badn marna waxay leeyihiin awalulislaam ay ahayd qisadaanu intii aan la nasakhin shareecadoodii bay ahayd ayb qisa marka xadiid waxay soo qabsanayaan riwaaya abu daawuud uu keeni doono markii nebiga uu madiino soo galay ahayd qisadan buu dhahaya laakiin ibnu xajar arrintaa waa dafciyey oo waxa uu yidhi xadiidka gobol waxaa ku taallo qayb waxaa uga taallo masjidkii inay igu yimaadeen rasuulka masjidkiina ou dhisnaa markaas masaajidkiina markii nebiga uu madiino ka soo galay isla markii lama dhisin ayb qiso kalow keenay marka dadkii rajmiyey qaarkood ama goobjoogga ka ahaa qaar waxayba islaameenba bacda fatxi maka qaar islaamaa ku jireen oo qisadan marka inay bacdalfatxi dhacday baaba riwaayadka qaar laga fahmay waxyaabahaas oo dhan marka caawida maalikiyada ayay marka diidaysaa ayb marka inaan marka islaamnimada shardi aynan u ahayn taas abubakr ibn اlcarabi oo fuqahada maalikiyada ka mida masaladan wuxuu ka hadlay oo ka hadlay oo ka hadlay ugu dambayntii wuxuu yidhi wاlxaqu axaqu an yutabac xaqaa ku habboon in la raaco buu yidhi walow jaa'uunii la xakamtu calayhim biاlrajmi walam actabir اlislaama fi اlixsaan aniga maalikigaa wuxuu leeyahay hadday ii yimaadaanoo la ii keeno waa rajmin lahaayuu ixsaankana shardi ugama dhigeen islaamnimo isaga marka abubakr ibn carabi qaadi buu ahaa jire qaadi buu ahaa haddii qadiyadooda la ii keeno waa ka leexan lahaa buu leeyahay maalikiyada agtooda waxa mashhuurka ka ah ayb ixsaankana islaamnimo looma shardiyo ayb waxaa kaloo xadiidka ku sugan alimaamu اlbaqawi siduu leeyahay wafi اlxadiidi ana ankixata اlkufaari saxiixatun gaalada nikaaxoodu inuu saxiix yahay baa laga qaadanaya لأنa ثubuuت الإxsaan farcu biثubuuti صxaةi النikaax ixsaan inuu sugnaado maxay ku xihan tahay nikaax horta inuu sugnaado sooma nikaaxoodii marka hadduunan nikaax jiro aanu ahaan lahayn muxsan lagama dhigayn lama rajmiyeen ixsaankoodii baa ku xihan marka sixatu nikaax marka nebigu mar haddii ixsaankoodii uu ku xisaabtamay nikaaxoodiina marka waa in lagu xisaabtamo oo saxiix ankixatu lkufaarina waa saxiixun ayb yacnii laba gaala haddii la keeno wixii iyagu ay nikaax u yaqaanaan hadday isku qabaan oo kadib midkood sinaysto maxkamadday yimaadaan waa la jeed waa la waa la rajmina markhaatidii leela ayb maxaa yeeley ankixadooda waa saxiix walidaalika marka haddii iyagu nikaaxoodii saxiix noqday naag kitaabiyada marka muxsan ma lagu noqon karaa hah waa lagu noqon karaa oo ninkii baa wuxuu guursaday hadda ka hor naag kitaabiyadu guursaday yahuud ama nasaaro ah nikaaxuu ku guursaday nikaaxii markuu ku guursaday waa iskaga waa furay markaasuu zinaystay ma la dhahayaa marka ninkan bayino iyo markhaatiyaal baa lagu helaa fara ninkan marka ma la dhahayaa waa muxsan hah naagtaas kitaabiyada ixsaan waa ka dhalanaa nikaaxeed nikaax saxiixa sooma taasaa marka iyadana meesha ka imaanayso iyadana marka xaggeedana kitaabiyad bay ahayd nin muslinaa guursaday waa iska furay waa zinaysatay maxkamaddii baa la keenay iyadana waa la rajmina maxaa yeelay qad axsanat bihi isagay muxsanad ku noqotay xadiidka waxaa kaloo laga qaadanayaa yahuuddu inay towreed u nisbeey jireen waxyaabaaan ku qornaynba wax towreedka iyaga gacantooda ku jira xataa aan ku qornayn ayay u nisbayn jireen towreed leanna hadda iyadoo towreed rajmigii ku yaallo ayay inta ka leexdaanay dhihi jireen maxaad kitaabkiinna towreed ku aragtaan waxaan ku aragnaa buu leeyahay marka in wejiga laysu madmadoobeeyo oo la karbaasho unbis sida saxdaana marka waa maxay towreed uguma oolen waxaas waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa towreedkii yahuud gacmahooda ku jiray kulligiis inuunan beddelnayn oo waxyaabo saxiix ah oo sidoodii lagu soo dejiyey ah in laga heli jiray baa laga qaadanaya waana mas'alada ibnu taymiya taqriiriyeyo maxaa yeeley rajmigiiba waa kana waa ku yaallaa soo maha maynan beddelin iyaga kitaab ahaanka uma aynan tirin mas'ale ka adag baaba ibnu cabdilbar uu sheegaya tamhiidka mas'aladaa waxay tahay wuxuu leeyahay kutubta yahuudda ay qori jireen oo ay beenta ka sheegi jireen waxayba u badnayd buu leeyahay wixii iyaga fataawadooda iyo aaraa'da culimmadooda iyo fuqahadooda wixii ku saabsan waayo waxa ay marka dhigdhigi jireenoo beenta ay ka sheegi jireen fuqahadooda waxay dhihi jireen axkaam bay qori jireen axkaamtaasoo wax kitaab aan ku oolin kitaabkooday ka been sheegi jireen kitaabbada ay dhigi jireen marka intay dhigaan waa kan towreed maynan dhihi jirin bal waxa ay qoraan axkaamta towreed ay been ka sheegi jireen saasuu leeyahay ibnu cabdilbar wacalaa daalika marka towreedkii iyaga gacantooda ku sugnaayo ay haayeen markaas kulligiis ma wada beddelneen buu leeyahay waxyar bay badbedeleen waxaa kaloo laga qaadanayaa in ilaahayba ka badbaadiyey iyagoo tirtiri karay ayaynan tirtirin markaasay gacanta saarayaan fiirna iyagoo tiri karay ayaynan tirin sida ka muuqata nacam rajmigii waa ugu yaallaa oo xaqa laakiin gacantay saarayaan marka towreedka gacanta ugu jira axkaam badanoo siday ahayd ugu qornayd ayaa laga helayay jirtay bacdinaasoo waxaa jiro ibnu taymiya marka uga dhigo kutubta yahuudda gacantooda ku jirta waa saxiixuu yidhi bay leeyihiin saxiix waay ma dhihin ee wuxuu yidhi waxaa laga helayaa wax badan oo saxiix ah ayb oo iyagu tabdiil ounan ku dhicin wax tabdiil ay ku sameeyeenna waa jireen ee macnuhu maahan towreed wax allaale wixii ku qornaa intay tireenay wax kale ku dhigeen maahan macnuhu ayb marka labadaas shay in la kala fahmay u baahan tahay qofka intuuna ibnu taymiya naqdinin ayb qال xdثna مسدد qال xdثna cبدالواxد بن زiyاد عن الأعmش عن cبدالله بن mرة عن البراء بن cازب qاaل marوu عlى رasuuل اللahi صلى الله عليه لي وسلم نبigay waxay soo mariyeen بيahuudiyin yahuudi qad xumima wجهhu wjigiisa markaasi wejigiisa la madmadoobeeyey dhuxul ay u marmariyeen wa huwa isaga oo yudaafu bihi lala wareegayo oo markaa yacnii xaafadihii la wareejinayo fanaashadahum wou dhaariyey marka nebiga maa xaddu zaani zaanigu xadkiisu muxuu yahay fii kitaabihim iyaga kitaabkooda dhexdiisa uu ku yahay qaala waxa uu yidhi faaxaaluuhu calaa rajulin minhum nin iyaga ka mida bay yidhaahdeen weydiiy weydii ay ku wareejiyeen fanashadahu الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu waa dhaariyey maa xaddu zaani fii kitaabikum kitaabkiinna dhexdiisa ninka zaaniga xadkiisu waa maxay faqaala waxa uu yidhi arajmu rajmi walaakin dahara الzinaa markan waa qirtay marka zinadii ayaa daahirtay fii ashraafinaa dadkeenna sharafta badnaa madaxda ah bay ku badatay fakarihnaa waxaan nacnay an yutraka shariifu kii sharafta badnaa in laga tago wayuqaama calaa man duunahu kii marka yacnii hooseeyey in lagu oogo xadka keliya fawadacnaa haadaa kan ayaan dejinnay cannaa annaga xaggeenna annaga iskeenaan u degsannay fa amara bihi rasuulu llahi sal ll slam nebiga wuu amray farujima waa la rajmiyey uma qaala markaasuu yidhi allaahuma innii awalu man axyaa maa amaatuu min kitaabika ilaahu anigu waxaan ahay kii ugu horreeyey oo nooleeyey wixii ay dileen oo kitaabkaaga ka mida aayadda marka yaa ayuha rasuulu laa yaxsunka aladiina yusaaricuuna fi اlkufri min aladiina qaaluu aamanna biafwaahihim walam tu'min quluubuhum wamin aladiina haaduu aayaddaas sababu nusuulkeeda sidaas in uutiitum haada fakhuduuhu wain lam tu'towhu faxdaruu suu sheegi doono qaala xadaثna mxamed bn اlcalaa wahuwa abu kurayb qaala xadaثna abu mucaawiya can اlacmash can cabdillahi bni murة can ilbaraaءi bni caazib qaala mura calىa rasuuli اllahi sal l slm biyahuudiyin ayaa nebiga la soo mariyey muxamamin loo madoobeeyey majluudin la karbaashaayo fadacaahum waa u yeedhay faqaala wuxuu yidhi haakada tajiduuna xadda zaani zaaniga xadkiisu sidaan miyaad ka arkaysaan ood ka helaysaan faqaaluu nacam bay dhaheen haa fadacaa rajulan min culamaa'ihim nin culimmadooda ka mida buu u yeedhay faqaala nashadtuka biاllaah ilaahay baan kugu dhaariyey aladii anzala towraata towraat soo dejiyey calaa muusa ku soo dejiyey haakada tajiduuna xadda zaani fii kitaabikum sidaan miyaa ku arkaysaan kitaabkiinna dhexdiisa zaaniga xadkiisa faqaala wuxuu yidhi allaahuma laa ilaahu maya walowlaa annaka nashadtanii bihaada kan haddaadan igu dhaarin lahayn lam ukhbirka kuuma sheegeen laga qadanaya yahuudda laftirkooda de inay ilaahay yaqaaneen oo ay mararka qaar yacnii alla haddii ilaahay lagu dhaariyoo kale ay ka cabso jireen cabsi ay qabeen laakiin cabsi wax anfacaysa maaha ilaaha aqoonis wax taraysa maahan iimaan oo munji ah ma haystaan laakiin ka warran ninka dhahaya yahuud ilaahay maba taqaano waxaanoo dha xadiid buu ka hor imaanayaa intaas muxuu ka cararaa wuxuu is leeyahay haddii la yidhaha yahuudi ilaahay waa taqaanaa muslimiin waayo sooma la dhahayuu leeyahay dhowma ilaahay in la aqoodo laguma islaamin in laysu dhiibaa lagu islaamay marka aniga intaas aan fahamsanayn marka waxa uu akhrinayo kutub tiro badan akhrinaya marka culays unbay ku yihiin kitaabada waxba ma fahamsanana meeshii diinka laga soo gelayo towxiidkiiba uunan fahamsanayn waxa uu marka kutub ku raran yahay ama uu wax fiirinaayo waxba anfac ma laha markaasuu wuxuu yidhi haddaadan sidaa igu dhaarin lahayn kuuma sheegeen yidhi najidu xadda zaani zaaniga xadkiisa waxaan helaynaa fii kitaabina kitaabkeenna alrajma rajma walaakinahu kaura waxaa batay kaura fii ashraafina baa zinadu ay ku badatay kasura zina baa badatay fii ashraafinaa ku badatay fa kunnaa idaa akhadna arajula shariifa ninka shariifka haddii aan qaadno aan xadkii ku qaadno aan qabanno yacni taraknaahu waa ka tegayna waidaa akhadna arajula daciifana nin daciifa haddaan qabannana aqamnaa calayhi xadda xadkan ku oogeynay faqulnaa waxaanu nidhi tacaalow kaalaya falnajtamic calaa shayin shay aan ku kulanno nuqiimuhu cala ashariifi waalwadiic ninka sharaftana iyo wadiica labadaba aan ku oogno faijtamacnaa cala ataxmiimi waaljaldi waxaanu ku kulannay marka uun ku soo ururnay madoobayn iyo jaldi jeedal wa tarakna rajma rajmigiina waa ka tagnay faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalama nebigu wuxuu yidhi allaahumma innii awalu man axyaa amaraka amarkaaga ka nooleeya kii ugu horreeyaan ah id amaatuuhu markay dileen fa amara bihi waa amray farujima waa la rajmiyey faأnzla اllahu caزa wajala alla wuxuu soo dejiyey yaa ayuha الrasuulu laa yaxzunka aladiina yusaaricuuna fi اlkufri ilaa qowlihi yaquuluuna waxay dhahayaan in uutiitum hada fakhuduuhu wain lam tu'towhu faاxdaruu xukunkan oo taxmiimka haddii la idin siiyo oo nebi moxamed idin siiyo ka qaata waa saa rabteen aakhirana waxaad tidhahdaan annaga nebi baa noo sheegay ayb haddaan la idin siinin xukunkaasna iska diida oo ka taga iska dhaafay bal fiir dad yacnii yacni say ku fakaraayeen ambiyadii ilaahay inay qalad geliyaan bay ku fakaraayeen nimankaasna qof maanta jooga may u daahayaan marka oo iska miskiina waxba aan kala ogeyn waxay dooneen inay nebi moxamed khalad geliyaan oo ay wardo dhex dhigaan oo waxay yidhaahdeen annaga isagaanu tegaynaa hadduu noo oggolaado waa ka qaadanaynaa waxaan aan dhodhoobnay annaga hadduuna yeelo oon marsiinno saasay noogu soconay aakhira haddii nala weydiiyena ilaahu nebigaagaa noo sheegan dhahayna marsiyaan haysan haddii kalena waxay yidhaahdeen marka uu yidhaa rajmi waayana mar dambe ma aadayna waa iska ilaalinayna marka iyagu ma ahan dad xaqdoon ay ka tahay markay nebiga u imaanayaan oo iska dabawareegay ka tahay walidaalika ilaahay khiyaar buu siiyey nebigiisao waxa uu yidhi wain jaa-uuka faxkum baynahum aw acrid canhum hadday kuu yimaadaan ama xugun ama haddaad doonto iskaga tag labada nebi khiyaaraa loo siiyey oo haddaad doonto yacni xukunka islaamka ku kala xukun wain xakamta faxkum baynahum bilqisdi haddaad doontana waxaa kuu bannaan iga taga inaad tidhaahid sababta khiyaarka loo geliya waa maxay dad daacada maahan iyagana iska dabawareeg iyo isdabamardadabaan bay ku socdaan ilaa qowlihi waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum اlkaafiruun fi اlyahuudi ilaa qowlihi waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum اlظaalimuun fi اlyahuudi ilaa qowlihi waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum اlfaasiquun qaala hiya fi اlkufaari kulliha gaaladoo dhan ayay ahaatay ama qaala hiya fi اlkufaari kulluhaa dhammaanteed aayadaha oo dhanba yacni haadihi اlaaya yani hiya aayaddaani yani yani aayaddaani fi اlkufaari kufaarta dhexdeeday ahaatay kullihaa dhammaanteed asnaaftoodo dhan meeshaan marka waxaa laga qaadanaa marka yuhuudu tabdiil bay sameeyeen xukunka ilaahay bay beddeleen kitaabka ilaahay waxaan ku dhigneen bay waxay yidhaahdeen kitaabka ilaahay ku taallaa waana xukunkii allay dheheen waa alxukm اlmubaddel marka xukunkaan xukun la beddelay wy ayb aayadahanna marka iyagii bay ku yimaadeen buu yidhi xukunka mubeddelka iyo xukunka muawalka iyo xukunka munazelka waa saddex qaybood waaye munazelka waa wixii alleh rasuul ay xukumaan mu'awalkana waa wixii qur-aanka iyo sunnada culummadu ay ka soo dhex saarto muawalku marka khada iyo sawaab labada waa yeelo karaa khadigiisuna waa loo dembi dhaafay culummada maadaama ay xaq raadinayeen iyaga mubeddelkuna waxay tahay adoo og xukunka alla inuusan sidaan ahayn xukunkii alla waa inaad tidhaahda maxkamad haddaa intaa furato aad tidhaa xukunka ilaahay baan idinku xukumay waa kan xukunkii alle beenna ay tahay xukun allaba sidaa uunan ahayn waa mubeddel xukun قال xدثنا أحمد بن سعيد الهمdاني قال xدثنا بن وهب قال xدثني هiشام بن سعد أن زيد بن أسلم xدثه عن بن cمر قال أتىa نفر من اليهوuد فadacوu رasuuل اللhi صلى اه علي سلم ayay u yeereen إلى الqف meel makaan magaciisu الqف إlى الqufi meeshaabay nebiga ugu yeereen faأtاahum waa u yimid fيi beyt المidraasi meeshay cilmiga ku bara jireenee dugsiga u ahayd buu ugu yimid nebiga faqaaluu waxay yidhaahdeen yaa abalqaasim ina rajulan mina nin annaga naga mida zanaa bimra'ati naag buu ka sinaystay faxkum baynahum adiga kala bixi orod fawadacuu lirasuuli illahi sal ly slam nebiga waxay u dhigeen wisaadatan barkin fajalasa calayha waa ku fadhiistay uma qaala wuxuu yidhi ituunii bitowraah towraah keena towreed fa uutiya bihaa waa lala yimid fanasaca alwisaadata barkintii buu siibey min taxtihi hoostiisuu ka siibay wadaca tawraata calayha wadaca tawraata towreed buu dhigay calayha cala alwisaadati barkintii buu kor saaray yacni maadaama kitaab ilaahay soo dejiyey un uu ahaa ixtiraam uu marka kitaabkaas munasalka ixtiraamaayo ayuu u qaaday nebiga marka barkinta u kor saaray wacalaa daalika marka kitaabka ilaahay soo dejiyey saxiix ah ee la hubo qur'aankii min baabi owlaawa meel kore in la saaro ayb oo qofkii marka meel lugihii ay ka tillaabsanayaan luguhu ay ku gaaraan iyo in la saara maaha qur-aankaoo qofku marka inuu wax kor saaro dad dhallinyaro waxaa arkaysaa war kitaabka dhulka ka qaad haddii la yidhaha maxaa u daliila ku dhahaoo markaasu haddana wuxuu leeya kitaabkii in waxaa laga yaabaa inuu u qaata inay sunno tahay kitaabka in dhulka la dhiga haddana jariimo kale hor oo jahliga uu keenayo maxaa yeeley wuxuu leeya kaasaan ku khilaafay sidaa dhahaxadiidkan hadda waa kan waa saxiix wuxuuna tilmaamaa nebigu inuu towreed inta soo qaaday barkin kor saaray towreed maxaa barkinta loo saaray isagana culimmadu waxay leeyihin wuxuu u saaray weynayn uu weynaynaya rasuulka sal l slm towreedkan marka yahuud gacantooda ku jiro muxarafka ah haddii sidaa loo weynay lagu qiimeeye magaciisaas uun lagu qiimeeyey fama baalka qur-aankii marka iyo kutubta cilmiga oo qur-aanka tafsiirkiisa iyo ah iyagaa kaga owlaysan marka in meel kora la saaro marka daliilkeeda waa ka ayb markaa uma qaala aamantu bika aamantu biki waan ku rumeeyey buu yidhi wabiman anzalaki ayb iyo allihii axadkii ku soo dejiyey ayaan rumeeyey yani asla towraad buu u jeedaa saasuu culimmadu ay leeyihiin ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu ku yidhi aamantu biki wabiman anzalaki ay asla towraati towreed asalkiisii waaye ee midkan iyagu ay wataan tafsiil ahaan baan u rumeeyey nebiga kama wado maxaa yeele waxyaaba iyaga ay ku dardareen baa ku jira uma qaala wuxuu yidhi iituunii biaclamikum ki idinkugu cilmiga badnaa bal ii keena dadka marka qofka ugu cilmiga badanaa laga raadsadaa ayb fa utiya bifatan shaabin nin dhallinyaro ah ayaa loo keenay uma dakara qisata rajmi xadiidka qaban waxuu tilmay nin dhallinyaro ilaa baa loo keenay ibnu suuriyaa la yidhahda uma dakara qisata rajmi naxwa xadiidi maalik can naafic ayuu sheegay qaala xadaanaa moxamed bnu yaxyaa qال xdثna cبدالرزاq qال أخبرna mcmر عن الزهري qال xdثna رجل بن مزynة xاw xdثna أحمد بن صالح qال xdثna cنbسة qال xdثna يuنس qال qال محمد بن مسلم samictu رaجuلا min مزynة baan maqlay miman yتaبc الcilma cilmiga raacraaco wayaciihi xifdiyo cilmiga waa nin mubhama marka uma اtafaqa wanaxnu cinda saciid bn اlmusayab anagoo la joogin faxadaanaa ninkaa wuxuu noo sheegay can abi hurayrata uu nooga sheegay wahada xadiidu macmarin weeyaane kana wahuwa atamu qaala waxa uu yidhi zanaa rajulun nin ayaa zinaystay min alyahuudi ka mida iyo imra'atun haweeney faqaala bacduhum libacdin qaarkood baa qaarka kale ku yidhaahdeen idhabuu bina nakeena ilaa hada الnabiyi nebigan fainahu nebiyun bucita bitakfiif waa nebi lala soo diray wax fududayn fain aftaanaa haddii uu noo fadwoodo bifutyaa fatwo duuna rajmi rajmiga aan ahayn qabilnaaha waan aqbalaynaa waxtajajnaa biha cinda allah ilaahay agtiisaanna ku xujaysanayna ayb qulnaa waxaanu nidhi futya waxaan dhahaynaa futyaa nebiyin min ambiyaa'ika nebi nebiyadaada ka mida fadwadiisii waatay qaala faatow nabiy faatow waxay u yimaadeen annebiya sala allahu calayh ali wasalam nebigii wahuwa jaalisun isagoo fadhiya fi lmasjidi fii asxaabihi asxaabtiisa ku dhex jiro faqaaluu waxay yidhahdeen ya abalqaasim maa taraa fii rajulin waimra'atin minhum zanayaa nin iyo naag maxaa ka leedaha iyaga ka midoo zinaystay falam yukallimhu nebiga lama hadlin kelimatan kulama hadlin xataa ataa beyta midraasihim ilaa uu ka yimid meeshii ay wax ku baranayeen faqaama cala albaab albaabkii buu istaagay faqaala wuxuu yidhi anshudukum biاllaah alladii anzala atawraata calaa muusa maa tajiduuna fi اtawraati calaa man zana idaa axsan maxaad ku arkaysaan buu yidhi towreed dhexdiisa calaa man zanaa qofkii zinaysto idaa axsana haddii uu nikaax soo maro ku asiiro marka riwaayadan waa tana waxay tilmaamaysaa idaa axsana yahuudda marka ixsaankooda inuu ixtara qaaluu waxay yidhaahdeen yuxamamu wayujabbahu yuxamamu waa wejigaa laga madmadoobeynaya wayujabbahu saa fasiraa marka midaas wayujlad waana la jeedlayaa watajbiihu an yuxmala azaaniyaani labadii zinaysta in lagu xambaaro waa calaa ximaarin dameer korkiis in lagu xambaaro watuqaabala layska horjeediyo aqfiyatuhumaa qadaadkooda dameer baa la saarayaa qadaadkooda laysku saamax laysu jeedinaya marka qadaadkooda see laysu jeedinayaa wejigooda la kala jeedinaayo labada qof haddii labadooda weji la kala jeediyo qadaadkoodaa isku aadan soo maha marka wayudaafa bihimaa in lasoo wareejiye marka qaala wasakata shaabun ayaa markaa aamusa minhu iyaga ka mida falamaa ra'aahu nebiyu sal slam nebigu markuu arkay sakata inuu ninkaa aamusay alada bihi nishdata dhaartii buu ku adkeeyey faqaala allahuma id nashadtanaa haddaadna dhaarisay haddaba ilaahow fa inaa najidu fi اtawraati arajma innaga towreed dhexdiisa waxaan ka helaynaa rajmi faqaala الnabiyu salى اllahu عalيyه ali wslam nebigu wuxuu yidhi famaa أwalu ma اrtakhastum amra اllah da waa yahay muxuu ahaa buu yidhi ma wuxuu ugu horreysay oo amarka alla aad ku ruksaysateen sidee bay ahayd markii ugu horrayso amarkii alla aad rugsaysanayseen sidee ahayd qaala zanaa duu qaraabatin nin qaraabo u saaxiiba ayaa zinaystay min melikin melig xaggii uu iga saaxiiba qaraabanimo min muluukinaa boqorradeenna ka mida boqorradeenna boqor ka mida nin qaraabadiisa ah baa zinaystay fa uqira canhu rajmu rajmigii baa laga leexiyey xagga laga mariyey uma zanaa rajulun nin ayaa zinaystay fii usratin qoys ka tirsanaa dhexdiisa ah min annaasi dadka ka mida fa araada boqorkii wuxuu doonay rajmahu ninkaa inuu rajmiyo fa xaala qowmuhu qowmkiisii baa kala dhex galay duunahu isaga sokadii wa qaaluu waxay yidhaahdeen laa yurjamu saaxibunaa annaga keenna ma la rajminaayo xataa tajii'a bisaaxibika ilaa kii kula qaraabada ahaa aad keento fatarjumahu aad rajmisid markaa horta kaaga rajmi intaadan keenna rajminin faاsطalaxuu calaa haadihi اlcuquubati marka waa yahay aan heshiinan cuquubadan bay ku heshiiyeen baynahum dhexdooda faqaala الnabiyu salى اllahu عalيyه ali wasalam fainii axkumu bima fi اtawraa anigu waxaan xukumayaa da wuxuu towraad ku yaalla marka meeshaan bay maalikiyadu qabsanayaano waxay leeyihiin zaanilmuxsan ahaan nebiga uma samaynine iyaga towreed buu xukumay ee sharcigeenna maya sharcigeenna zaaniga muxsanka inuu muslim ahaadaa shardi ah ay dhahayaan kelmaddan bay marka qabsadeen fa innii axkumu bima fi اtawraa kelmaddan tawjiiheeduna waxay tahay fa innii axkumu bima fi اtawraa maadaama uu waafaqay sharcigeenni iyo towreed ay iswaafaqeen wixii towreed ku jiray oo sharcigaygii waafaqaan xukumaa waaya marka macnaheedu min baabi ilzaam buuna nebigu u yidhi idinka kan sooma aaminsanidiin haa asagaan idinku xukumay marka waa yahay isagaas marka mujarad isagoo ma ahane maadaama uu sharciga waafaqay xaafidku fatxulbaariga wuxuu ku yidhi marka riwaayadan fa fii sanadihi rajulun mubham rajul mubhamaa ku jiro marka waatii uu yidhi miman samictu rajula min musaynata waa mubham falow habata hadduu sugnaan lahaana lakaana macnaahu wuxuu noqon lahaa liiqaamati اlxujati calayhim buu sidaa u yidhi wahuwa muwaafiqun lishariicatihi waa kaa faamara bihimaa farujimaa waa la rajmiyey marka qaala الzuhriyu fabalaغnaa ana hadihi اlaayaةa naزlat fiihim ina anzlna اtawraata fiiha huda wanuur yaxkumu biha الnabiyuuna aladiina aslamuu kana الnabiyu sal ا slam minhum nebigana iyagoo ka mid ahaa buu yidhi yaxkumu waxaa towreed wax ku xukumi jiray bihaa iyada waxaa wax ku xukumi jiray towreed annebiyuuna baa ku xukumi jiray nebiyaalkii marka wuxuu leeyahay nebiyaalkaas towreed wax ku xukumi jiray nebigeennaaba ka mida buu rabaa inuu dhaho nakaaraa meeshaan iyadana ku jirta waa munkar hadalkan nakaaraa ku sugan nakaaradu meeshay uga imaanaysa waxay tahay nebiga isagaaba towreed nasakhay shareecadii ka horraysay wow nasakhay sida loogyahay ambiyada towreed wax ku xukumi jireenna waa ambiyaa'u bani israa'iil ee nebi moxamed maaha sala allahu calayh ali wasalam yaxkumu biha annebiyuuna ay ambiyaa'u bani israa'iila laga wada xadiidka marka waa ضaciif ninkaa marka waxaa ku jiro mubhamka ah qaala xadaثna cabdالcaزيiز بn yaحyى abوlأsبq alxaraaniyu qaala xadaثanii mxamed yعni bn slma can mxamed bn isxaaq can الزuhriyi qaal samictu rajula min musaynata yuxadiثu saciida bna اlmusayib can abi hurayrata qaala zanaa rajulu وامraأaة min اlyahuudi waqad axsanaa xiina qadima rasuulu llahi sal slam almadiinata markuu soo galay isla markiiba maahane shareecadu markay sugnaatay waqad kaana arajmu axkaam badan ay sugnaatay waqad kaana arajmu rajmiguna wuxuu ahaa maktuuban calayhi mid iyaga lagu waajibay fi towraati towreed dhexdiisa fatarakuuhu way ka tageen wa akhaduu bitajbiihi bay qaateen dadkii markaa yacni in dameer la saaro wejigooda la kala jeediyo yudrabu miatan bixablin yudrabu waa la garaacayaa mi'atan boqol baa lagu dhufanaya qofka bixablin xarig matliyin la dhex geliya biqaarin biqaarin laami xarig laami la geliyey oo adkaaday ayay ku garaacayeen boqol wayuxmalu calaa ximaarin baa lagu xambaarayey wajhuhu mima yeli dubura alximaar wejigiisu wuxuu xugayey dameerka dabadiisa faijtamaca axbaarun baa kulmeen culummo min axbaarihim culimmadooda ka mida fabacasuu qowman aakhariina dad kale ayay u direen kuwo kalena way direen ilaa rasuulillahi bay u direen sal l slam nimankan fiir kuwana waa kulmeen kuwana nebigay u direen faqaaluu waxay yidhaahdeen saluuhu can xaddi zaani zaaniga xadkiisa soo weydiiyo ordaha su'aala kuwana markaa meelay fadhiyaanoo inay wax badbedelaanay u fadhiyaan kuwana nebiga haloo kuwana nebiga u direen sala allahu calayh ali wasalam ayb faاجtamaca axbaaru min axbaarihim fabacثuu qowma aakhariina ilى rasuuli اlah sal slm faqaaluu waxay yidhahdeen saluuhu can xaddi zaani weydiiya wasaaqa alxadiida xadiidkii buu soo kaxiyey faqaala fiihi qaala waxauu yidhi walam yakunuu min ahli diinihi mana aynan ahayn min ahli diinihi diinkiisa yanii dadkiisa maynan ahayn fayaxkuma baynahum ou markaa kala xukumo yani muslimiin maahayn buu ka wada fakhuyira fii dalika arrinkaa baa loo khiyaargeliyey qaala fain jaa'uuka faxkum baynahum aw acrid canhum qaala xadaanaa yaxya bnu muusa albalkhiyu qaala xadaanaa abu usaama qaala mujaalidun ahbaranaa can caamirin الshacbiy can jaabir bni cabdillaahi qaala jaءat اlyahuudu birajulin waimra'atin bay la imaadeen minhum iyaga ka mida zanayaa oo zinaysteen faqaala iituunii biaclami rajulayni minkum laba ninoo idinkugu cilmi badan bal ii keena faatowhu bibni suuriya ayay u keeneen qaala fanashadahumaa bibnay suuriya fanashadahumaa waa dhaariyey kayfa tajidaani amra haadayni fi towra see ku arkaysaan kuwan dadkan xukunkooda towreed dhexdiisa see ka helaysaan qaalaa waxay yidhaahdeen najidu fi towraati waxaan ka arkaynaa idaa shahida arbacatun afar hadday markhaati furaan annahum ra'ow ay arkeen dakarahu ninka dakarkiisa fii farjihaa naagta farjigeeda uu ku jiro midla almiili qoriga lagu indha kuusho oo kale sida ugu jiro filmuqxulati indhakuusha dhalada ay ku jirto ama weelka ay ku jirto rujimaa in la rajminayo qaala waxauu yidhi famaa yamnacukumaa oo maxaa idiin diidaya marka an tarjumuuhumaa inaad rajmisaan qaalaa dahaba suldaanunaa awoodeennii waa tagtay annaga suldaanadeennii waa tagtay fakarihna alqatla marka dil inaad isdilnaan nacnay fadacaa rasuulu lahi sal slam bishuhuud nebiga markhaatiyaalkiibu u yeehay fajaa'uu arbacatun fajaa'uu arbacatun biarbacatin waa fiicantahay fajaa'uu biarbacatin bay la imaadeen fajaa'uu arbacatun haddii la yidhahdana luqatu akaluuni lbaraakiif fajaa'uu biarbacatin bay la imaadeen fashahiduu waxay markhaati fureen annahum ra'ow inay arkeen dakarahu fii farjiha midla almiili fi lmuqxulati faamara rasuul sal slam birajmihima xadiidkan marka mas'ala ka soo boodayso mas'aladu waxay tahay markhaatida iyaga mala qabanama yaa markhaatidan furay shuhuuddan maxayaysa markhaati kacan hadal badan bay culimmadu ka leeyihiin ayb ahlucilmiga qaarkood ibnulcarabi wuxuu yidhi isagu fadacaa bishuhuudi ay shuhuud اlislaam calى اctiraafihima afar markhaati ah oo muslimiinuu nebiga keenay war markhaati ka noqda inay nimankan qiranayaan zino ay qiranayaan marka waxaa laga markhaati kacayo waa ictiraafkooda ee arkid zina maaha wax laga markhaati kacayo abubakr ibnu carab isa halkaasuu la maray towjiihaasuu sameeyey wa qowluhu farajamahumaa bishahaadati shuhuudina ay ilbayinati calى اctiraafihimaa waa yidhi shuhuuddaani waxay markhaati ka yihin inay iyagu qirteen warudda hada tawiil tawiilkan waa la radiyey buu yidhi xaafidka biqowlihi baa lagu radiyey fii nafsi اlxadiiثi inahum ra'ow dakarahu fii farjiha kalmiini fi lmuqxulati inay wax arkeen baaba xadiidkaa sheegaoo waxay ka marqaati kaceen annahum ra'ow dakarahu fii farjiha mila almiili fi lmuqxulati waxaa laga marqaati kaca waa mushaahada ee ictiraaf maaha wahuwa صariixu fii ana الشhahaadaةa biاlmushaahadati laa biاlictiraaf waqaala الnawowiyu alimaamu الnawowina isagu wuxuu yidhi ayb aلظaahiru أnahu rajamahumaa biاlictiraaf ayuu ku rajmiyey fain habata xadiiثu jaabir hadduu sugnaado kagan waayee falacala shuhuuda kaanuu muslimiin afartan markhaatida aragtay inay muslimiin ahayna lagu xambaaraa buu yidhi imaamu الnawowi isaga wailaa falaa cibrata bishahaadatihim maxaa yeelay gaal markhaatidiis wax cibraa ay leedahay malaha ayb wayatacayanu markaa waxaa waajib noqonaysa annahumaa aqaraa bizinaa in iqraar markaa lagu reji haddaan markhaati jirin iqraar unbaa nebiga uu ku rejiyey maxaa yeel gaalka markhaatidiisa ma ansaxayso laakiin gaal markhaatidiisa ma ansaxayso marka laleeyahy laftirkeeda maray iska ansaxaysa waa jirtaa oo waa goormana waxay noqon kartaa marka ay qof muslima inay u markhaati furaan haddii lagu jiro waxa weeyaan safar lagu jiro oo ay u timid markaa sakaraadkii u yimid ninkii muslimka ah ee warqad inuu qoro dardaaranna ay tahay dardaarankiisaas laba gaal waa u markhaati geli karaan xaalatulmowt haddii la joogo yaa ayuha aladiina aamanuu shahaadatu baynikum iyo xadiidkeedina waa soo marnay kitaabu shahaadaat sunanka dhexdiisa waa ku soo marnay laakiin hadda xad waayo wuxuu ka markhaati kacaya ibnu xajar isaga masla kalead moodaa inuu xoogaa rabo inuu maro markhaatiyaalkan wuxuu leey waa layska dhegaystay iyaga nebigaa marka loo waxyoodayoo marka inay run sheegayaana loogu waxyooday binaan calaa daalika marka waxyigaasaa nebiga uu ku jihaadee uu ku rajmiyey waxyiguu ku rajmiyey ee mujaradushuhuud markhaati yahuud ma qabanay walacalla middaa laftirkeeda dood inay ka furnaato dooddaas waxay tahay imaamku ma ku xadi karaa bicilmihi isaga haddaanba ka soo qaadna nebiga ogaal baa loo siiyey waa loo waxyooday nimankan sax waa waasinaysteen baa leeyi ninkan iyo naagtan cilmigiisa marka qaadi wax ma ku xadi karaa ogaalkiisa isaga cilmigiisa lacalla marka ilaa waxyigaa nebiga lagu ogeysiiyey waa cilmi nebiga la siiyey una waa cilmi marka qada oo bicilmi alqaadi wixii aan xuduud ahayn waa cilmigiisa waxbaa ku xukumi karaa sida mashhuurka ah laakiin xuduud maya xuduud hadday soo gasho maya lianna alxuduuda asaalatan batudra'u bishubuhaat calaa kullin sidaan imaamu nawowi uu sheegayo waxaad moodaa marka in saas un laga fiiriy qaala xadaanaa wahb bnu baqiya can hushaybin can mugiirata can ibraahim wاlshacabiy can اnabiy sal l slam naxwahu lam yadkur fadacaa biالshuhuudi fashahiduu يعني عن إبراahيم والشhacبي عن النبي صلى اه علي سلم نحوه أmا نaحوه bay wariyeen qال xadثnا وهب بن بقية عن هشhيم عن بن شhبرمة عن الشhacبي بنحو mنه qال xadثnا إبراhيم بن الحسن المصيصي قال xadثnا حجاج بن محمد qال ابن جuريج إنه سمع أbا الزبير سمع جابر بن عبد الله يقول رجم النبي صلى الله عليه لي وسلم نبga wxuu rajmiyey رaجuلa nin min أسلم qoladaa reer أسلم waa maacis iyo warajula nin min alyahuudi yahuudda ka mida igo mar'atan haweeney yahuudi ah wabilahi towfiiq sal allah slm ala nabina mxamad wala ali